kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah barnaamijka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir nuur siidi gudoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan xaaladda ammaanka ee deegaanadaasi gaar ahaana goobaha laga xureeyo ururka al-shabaab oo laga soo sheegaya xaalado bani-aadanimo oo aada u liita sidoo kalena waxaan wax ka weydiin doonaa ururka al-shabaab oo sheegay in howlgalladoodii ay u wareejin doonaan kudhufo oo ka dhaqaaquo ah taasoo ay tusaalena usoo qaateen weerarkii ay ku qaadeen magaalada janaale sidoo kale gudoomiyaha dhowaan ayuu ka qayb galay kulanka maamul sameynta gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose ee ka furmay magaalada baydhabo marka ugu horeysa gudoomiye kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka waa ku dhaway falastiin aada iyo aad waa ku mahadsantaha bal waxaa warbixin naga siisaa xaalada guud ahaan gobolka shabeellaha hoose oo maaragtay qeybo badan oo ka mida dhowaanna laga xoreeyay al-shabaab ahna meelihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya ay aadka ugu xooganaayeen
gobolka shabeella hoose meelaha khawaarijtii argagixisada maxaanka laga xoreeyey aada bay u degan yihiin aada bay u wanaagsan yihiin gobolku gobol dhib maahayn dadkaasoo dhirka badan oo argagixisadun baa dhib u keenay marka dee gobol degan oo dadka beeraley iyo xoola baqati iyo ganacsati iyo kalluumaysi iyo qaybahaas ay ahaayeen dad hadda siyaasadda lagu tiri badanha walow siyaasiyiinta ugu badan s y l toddoba xubnoodba maxaanka gobolka ay ka yimaadeen waagii afartan saddexdii la aasaasayay laakiin dadka siyaasadda aadaad uma jecla waxay jecel yihiin nabadda iyo horumarka iyo marka meelahaasi aadaad bay u wanaagsan yihiin hadda
xaaladda deegaanka baraawo gaar ahaan haddaan uga hadalno baraawo waxay ahayd meel ay al-shabaab ku muddo haysteen dhibaatooyin badanna ay ka taagnaayeen xaalado caafimaad maaragtay xumo ah inay ka jirtay in magaaladu aanay cisbitaal lahayn dawo lahayn arrintaasi maxaa laga qabtay oo ilaa hadda dhinaca dowladda idinka soo gaaray
falastiin horunta horta buxaalba oo meesha camada dhigteen nimanka argixisada khawaarijta hataa kuwa oo magaca soomaalida oo argagixisada maxaa shabaabka la yidhaahdo baraal kama telinayn waxaa ka telinayn nin ajaanib ah marka aanu galnay ayaanu ogaanay xog badan lagama haynin waxa uun nimanka soomaalida joojooga adeegayaal baa ahaa markhaati ah loomaba ogoleenba kuwa shabaabka oo soomaalida hataa maxaan ku dhaha baraawe inay shan casho isku xirtay inay seexdaan iskaba dhaaf inay xukumaan meesha waa meeshii ugu xumeedo maxaan ku irahdaa nimanka ay kasoo degi jireen oo nimanka ajaanibta macnaha ayaa meesha idaacadahoodii runtii baraawe dhib way gaadhsiiyeen dhibkaasi wuxuu ahaa hadee qof loo diiday isgaarsiin qof loo diiday telefishon qof loo diiday telefono qof loo diiday socod qof loo diiday oros qof loo diiday marti macnaha waad iska fahmi kartaa falastiina macnaha cadaab bay ku jireen waxaad u moodaaba hadda maxaa dadkii xabsi ku jira in laga sii daayay aadaed bay ufarxeen oo diishashkii bay saarteen telefoonadii iyo maxaan ku irahdaa iyo yani isdhexgalkii waxaad moodaa maxaa ku irahda dadkii in oroosyada hataa loo diidayo hadda oroosyada ka dhacay magaalada waa lala yaabay marka dadkii aadaed bay u degan yihiin way fiican yihiin in yaroo carartay oo runtii hataa xaafiskii iyo ilmihii nimanka maxaa ku irahdaa qaar kamid ah nimanka shabaab oo dhinacaasi hawaayi iyo jilib aaday way soo noqdeen bani waa seete karaacadii kuleelka looma arkeysan kara iyo gaajada madaxweynaha maxaa ku irahdaa soomaaliya uu booqday iyo wafdi hogaaminayay runtii lixdan casho kale lagu daray oo oo cafis ah dad badan oo ka faa'iidaysta way jiraan oo shacaba macnaha ama xaaskoodii ama qaar kamid a iyaga laakiin magaalada baraawe walow isbitaalkii macnaha aan dhakhaatiir la geynin oon daawo la geynin marka adigu arrimahaas kulli toba hadda maxaan ku irahdaa un xoogo maxaan ku irahdaa dad oo danyar ah oo meelaha un xeebaha wax ku noola raashin yaraa la geeyey xoogaho wasaaradda arrimaha gudaha runtii aan ugu hambalaynayn wasiirka arrimaha gudaha soo diray marka aada iyo aad baa loo gaarsiiyey marka waxaas de waxba tari maayaan dadkii adeeg bay u baahan yihiin adeegyadiina weli ilaa hadda maxaan ku ammaankii ayaan ku guda jirnaa adeegyadii kulletoo waxaan ka sugayna dowladda dhexe iyo hay-adaha u n-ka weli namayna soo gaarin waxaa soo hadal qaada arrinta ku saabsan cafcafiska oo xaasaska maxay tahay xaasaska cafiska weydiisanaya
waxay jirtay nimanka khawaarijta argixisada shabaab in qaar kamid a maxaan ku irahdaa xaasaskoodii runtii maxaan ku irahdaa oo ayagana shabaab ay noqdeenoo oo dhagar la geliyey ama dembi la geliyey marka dee maadaama lixdan beri oo casho lixdan casho maxaan ku irahda oo cafisa loo fudiyey marka maadaama ay kasoo noqonayeen macnaha meelaha fogfog sida jilib iyo sida maxaan ku irahda hawaii iyo sida maxaan ku irahda meesha la yidhahdo kuyo barowi adu meelahaas fog macnaha xaafiskii iyo ilmahoodiiba xafiskii macnaha ayaan kusii daynay oo qof walba gurigiisii inuu tago ayaan maxaan ku irada uballan qaadnay
marka raggii waaweynaa ee al-shabaabka ahaa waxaa u ogolaateen xaasaskoodii iyo caruurtoodii inay magaalada kusoo noqon karaan oo cafiskaasay ka faa'iideysteen saasaan u qaatay
aada iyo aad aad iyo caruurta dembi mayna gelin laakiin xaasaska macnaha badanaaba ninku de qofka waa kula kabsamaya falastiina raala xaaska de ninka wuxuu yahay unbay unbay ahaanaysaa marka diinta ninkeeda u haysa unbay haysanaysaa layiri qofka xaaska sida soomaalida ay rumaysan tahay marka ma garanayo yurob iyo america warkasaalaliya marka waa cafis macnaha cafiskii baan ayagan miri lama baari karo waxba lama weydiin karo waa cafiskii madaxweynahan kusii deyna ayagan
marka walwal ma ka qabtaan ilaan raggii la doondoonayo hadday xaasaskoodii caruurtoodiina magaaladii joogaan inay iyagii ay ku dhiirin gelin karto inay magaaladii kusoo dhuuman karaan
falastiin waa runtaa horta taasna dhinac hadii laga eego laakiin annaga hadda dawlad baan nahay lo iyo geeli ari lama jirno nimankii ka farmaroojiyaan nahay caasimadaas oo runtii alqaacida africa macnaha baraa waxay ahayd caasimada argagixisada africa hata geeska africa ma ahayn boko xaaraan ba xafiis ku lahayd shimaal maxaan ku rahda maqrib maxaan ku kuwa la yidhahdo oo maxaan ku rahda waqooyiga africa kuwa carabta maxaa ayaa xafiis ku lahaa kuwa maxaan ku rahda yemen ayaa xafiis ku lahaa hata africa iyo asiaba macnaha saa laliga marka way jirtaa anagu kolita maxaa ku dadkii xoogaas leh ayaanu nahay masal yar macnaha malay qofka markuu rabo inuu dabto ama kaadin marka la rabo in badda lagu turo ama webiga waa in xooga oo basal ama gabal yar oo hilib ah lagu soo dabo malayga marka annagaba hanaga ahaato makaadin aan maxaa badda ku tuurayno ayagaba ku dabayno ayagana kolita waxbay kumaqanyahin annagana waxbaan ku maqana
markii aad tagta adiga qof ahaan baraawe guddoomiyihii gobolkana waa tahay maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ama dhacdooyinka kuugu yaab badnaa oo magaalada inta ay shabaabku haysteen ay ka geysteen ama ka dhacay oo aada maqasho walaala falastiin wax inta lagu soo koobi kara ma aha runtii waxa igula yaab badnaa waxay ahaay waxay ahayd dad baa yidhi abadkayagii toddoba sano banaanku maynu soo bixino shabaab waxay noo diidan inaan banaanka hataa usoo baxno oo ragiyo dumarla waxaa kaloo la yaabnay oo annaga aan maxaan ku rahdaa oo iga yaabiy waxay ahayd in isgaarsiintii oo dhanba telefoonadii oo dhanba hal meel intay isugu geeyeen ay gubeen oo buurta la-eg waxaa kaloo iga yaabiyey in telefishinadii oo dhanba diishashkii intay soo horiya hal meel isugu geeyeen intaasoo kun boqoloo kun macnaha inay hal meel ku gubeen qaar ka mid a weli ayagoo raba inay gubaan anagu ka gaarnay aanayda dadka qaata alaabtiina waxaa kaloo iga yaabiyey ya dekadii brawe runtii oo dhuxul maxaan ku rahay ay ka dhoofsan jireenoo oo dhaqaalay ka samayn jireen waxaa laygu yidhi dhaqaalahaasi waxaa loo qaybin jiray argagixisidoo dhanba qaybta maxaan ku raha africa qaybta boko xaram qaybta kenya qaybta maxaan ku raha inta qaybta yemen waxa annaga aan la yaabno wa waxa aan ku sheegan wax xaqiiqa ah marka waxyaalo badan oo iga yaabi way jirteen magaalo aanan iskuol lahayn magaalo aanan isbitaal lahayn waxaan utagnay magaalo maxaan ku irahda aanan yani waxaan la yaabnay waxyaalo badan aan la yaabnay meesha aan ugu tagnay waxaa jira muuqaalo ay al-shabaabku soo geliyeen bugaga internetyada oo ay ku sheegayaan in ay maaragtay xeelado ku dhufo oo ka dhaqaaqa weerara ay geysanayaan iyagoo tusaalen usoo qaatay weerarkii janaal oo kale ay ka geysteen weeraradaasi oo kale dhaawac intee la egaa isleedihiin waa ay ku geysan karaan al-shabaab
falastinay nimankan horta waa nin daada qaaday xumucuskaygu ah wax al-shabaab la yidhahdo horta soomaaliya hadda kadib ka jiri maayaan iyo argagixisada mashruucan meelo kale unbay uxawilan karaan umaahin gobolka shabeellaas uu dhamaatay saad u og tahay maxaan ku irahdaa nimankana maxaan ku irahdaa waa kuwa ismiidaameynta ku qoran falal badan waa samayn karaan oo yani hadda waad aragtay oo canada wixii ka dhacay runtii shacabka canada ee dawladda canada waxu tacfiirinina in baarlamaankii dhan maxaa ku radaa nin qor intuu qaata iska galay waa america maxaa dhowr dhacdooyina ka dhaca caalamka o dhan ba saas oo kale nairobi kambala macnaha saa laliga marka waxaan leeyahay marka waa arrimahan maxaa ku yidhahda inta iyaga laga xaaqayo laga afjarayo macnaha way soconayaan runtii bilaha soo socda waxaan filaya laakiin kuma sii raagi doona kudhufo ka dhaqaaqdaan macnaha meel laga samayn kara maaha soomaaliya gudaheeda uma badna laakiin hadda maxaan ku ihahda caalamka o dhan ba xoog soo saaray iyo ama somti mandate hadda yaalana waxa waaye in geed walba iyo guri walba ayaga joogaanba in iscoob in la qaato in laga xaaqo marka taasna hadda maxaan ku ihahdaa way jirtay macnaha jid isku xira ganaal iyo awdeegle inay meelahaas arbushaad macnaha dhinaca turturow ayaa weli ay ku dambeeyaan buura kabi iyo meel udhaxaysa awdeegle oo magaalo weyn oo baadiyaha ku taalo turturow liida marka saa leleya marka ayadiiaba loo socdaa marka insha allahu tacala taasna waa dhamaan doontaa adigu ku dhufo ka dhaqaaq macnaha way sameeyaan nimanka gorilla fighters waxa la yidhahda taasna dee waxaan rabnaa kheyladiyaan kula dagaalami lahayn waa haynaa waa soo afjari doonaa
waa mahadsan tahay haddaan dhinacaas arrintaasi uga soo baxno waxaa jira in kulan maamul sameyna uu ka socdo magaalada baydhabo adiga laftirkaagana aad tagtay adigu marka ma maamul ahaana uga qeyb qaadanaysaan ilan gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku jiraa maamulada halkaasi lagu soo dhisaayo sidee dadka gobolka uga qeyb qaadanayaan arrintaas ma qabiil ahaanay uga qeyb galayaan ma bulsho ahaanay uga qeyb galayaan mise adinkaa maamulkiioo matalayo uga qeyb galaya kulankaas
horta falastinay maamulada hadda la sameynayo maamulo oo qaab ku bilowday cashwaaye waaye ama habqan ah dawladda dhexe ayaa waxay magacaawday guddi oo steering committee guddi la yidhaahdo annaga maamulka gobolka shabeellaha ku-xigeenkayga arrimaha siyaasada ayaa maxaan ku irahdaa lagu soo daray guddigii oo ku jiray iyo xogayaha gobolka labadaas qof marka saaleliga marka ka maamul ahaan macnaha hadda ana lii casuumeyo wasiirka dhalinyarada sportiga iyo wasiir ku-xigeenka amnigii ayaa maxaan ku lehay invitation isoo diray oo anigu saasaan ku tegay ka maamul ahaan laakiin dadka tegay waxay ku tegeen qaab qabiil ahaan bay ku tegeen qabiil ahaan baa wixii loo abaabulay annaga maamul ahaan nalama weydiin ergo nalama weydiin maxaan ku ihahdaa baarlamaan nalama weydiin maxaan ku ihahdaa ajendaha haba yaraate waxaan ku leenahay haba yaraate ka maamul gobol ahaan ma jirto marka saale haddana xafladii furitaanka oo madaxweynaha ka qeyb gala unbaa nagula lagu casumay ka maamul ahaan de annaga meesha waa tegnay de maadaama dawladii dhexe on anagu ka tirsanna ay saas u garatay ama saas qorshahaas ay samaysay iyo international community-ga annagu yaanan spoilers yaanu noqonin ama dad oo kasoo jeeda macnaha danaha caalamka ama danaha maxaa kula soomaalida un waayo kullaytaba un saas macnaha ayaan ku tagnay dee haddana dee gobolkii baan kusoo noqday oo shabeellaha saan kaala hadlayaa marka dee wixii xumaadana dee wixii yabyabay ay aaba leedahay wixii fiicnaadana dee soomaali unbaa maxaan ku radaa dan u tahay adiga sidee u aragtaa aniga waxaan u arkaa wax walba markay miro dhalaan ayaa la ogaan karaa wixii meesha kasoo baxa markaasaan wax wax ka oranaya runtii hadday noqoto wax gobolka shabeellaha hoose anfaca iyo qabaa-ilada macnaha dadka hadda mindida haysta wax u kala qaybanaya qaabkay u qanciyaan hadda beelaha degan gobolka shabeellaha hoose si siman haddii qancin waayaan oo meesha ay timaado isbursi iyo maxaan ku irahda iyo wax in laka la yacni saas oo kale macnaha dad cabanaya oo gobolka degan hadday soo baxaan markaasaan wax ka dhehayna laakiin hadda hadee waxaanan anagu ajendadeedan waxba ku lahayn oo taladeedanan waxba ku lahayn oo maxaan ku yidhahdaa qorsheedanan waxba ku lahayn marka de inaan ka hordhaca ma rabi ka maamul ahaana kama hordhacayno wixii ka soo baxa ayaan anagu markaasaan wax ka wax ka oranayna insha allah aada umahadsantaa guddoomiye adigaa mudan falastiin inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir nuur siidi tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelya